بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار intaa kadib waxaan kusoo jirnay kitaabkii alkabaa'ir oo sheekh maxamed cabdilwahaab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharci sheekh saalix ibn fawsaan fawsaan waxaan soo gaarnay baabu lbadaa'i walfuxsh kan wuxuu baab yahay waxa la yidhaahdo afxumada iyo xumaanta xeel dheer iyo qowlillaahi tacaalaa alla qowlkiisa uu yidhi markuu alla ka hadlaayey addoommada alle ee tilmaamaha wanaagsan leh oo suuratulfurqaan looga sheekeeyey aakhirkeeda waaladiina waa kuwa oo cibaaduraxmaanka tilmaantaas leh waa kuwa laa yashhaduuna azuura aan markhaati beenaale furin oo aan meelaha baatilkana iyo fadhiyada baatilkana ka qayb qaadan ee shirkiga iyo beenta iyo heesaha iyo meydka maaragtay loo barooranaayo oo sidbaroorta iyo loo sameynaayo iyo baroor diiqda iyo iyo wax lamid ah aan ka qayb qaadan sababta markaa fadhiyadaas iyo ka qayb qaadato waxaa ka muuqanaya inaad raalli ka tahay sidoo kalena qofkii soohdinta kaaga dhowaada wuxuu u dhow yahay inuu ku dhaco waidaa maruu bilagwi wixii laqwi ah haddii ay soo maraanna iyadoo aysan ku talagal ka ahayn laqwina waxaa la yidhaahdaa waxa ay munaasabka tahay in la tuuro oo aan khayrka lahayn oo dhan baa laqwi ah haddiiba maaragtay ay dhacdo inay laqwi soo maraanna maruu way soo maraan kiraaman iyagoo sharaf leh oo naftooda sharfaaya oo ka jeedsanaya inay dhex dabaashaan wacan ibni mascuudin radia allahu canhu marfuucan ibni mascuud waxaa laga wariyey isagoo rasuulka sal slm ka warinaya laysa almu'minu biاlطacaani wala allacaani wala alfaaxishi wala albadii'i qofka mu'minkaahi ma ahan mid duris badan oo dadka dura oo cirdigooda iyo sharaftooda meel uga dhaca ama sidii u yaallaan iyo hay-addooda wax ka sheega ma ahan wala lacaani mid lacnad badanna ma ahan lacnaddu asal ahaan waa maxay in qofkii laga fogeeyo naxariista alleh marka waxaad qofka ku habaaraysaa in naxariista alle laga fogeeyo waana habaar aada u xun waxaan macno lahayn baad arkaysaa dadka qaarkood dadka ku habaara oo sabab weynba aan dadku u lacnadayne u lacnadayo waxyaaba iska yaryar oon macno lahayn hadduu ilmihiisa waxu dirsanayo wuxuu le warya waxaa keen lacnadi kugu dhacday ama hadduu qof xataa la gaftamaayo waa iska lacnadaa allaan ka magan galnay sidaase sheekh fawsaan wuxuu leeyahay dadka macsida xataa ku dhaca waxaad arkaysaa iyagoo ibliis lacnadaay waxaad moodaa inay dembiga isaga u saarayaan oo naftooda maaragtay ka leexinayaan dembigi ibliis waa sax inuu dadka maaragtay waswaasiyo oo macsida ugu yeero laakiin adiga cudurdaar kuma ah taasi waxaa waajib kugu ah marka macsiyu kaa dhacdo inaad toobad keento oo aad ka shallaydo wixii aad samaysay sababto haddaad ibliiska aada lacnado sababtoo ah haddii aad ibliis lacnado waaba ku farxaaba ibliisku taas wuxuu le alla ilaah anaa lumiyey waan ka adkaaday buu leeyahay walal faaxishna ma aha mid maaragtay afxumo iyo ficilxumo iyo lagu yaqaano ma aha fuxshi waxaa la yidhahdaa wax ficilxumadiisu ay aadka u daran tahay meel sare gaartay sidaa darteed zinada waxaa lagu magacaabay inay faaxisho tahay alla wuxuu ku sheegay inahu kaana faaxishatan waa zinadii moogtahay zinadii waxay ahaatay faaxisho waa camal aada u xun jid la maran ayadaa u xun walal badii qofka muminka ahi kuma tilmaanna inuu af xun yahay qofka muslimka waxaa waajib ku ah inuu hadalkiisu uu hagaagsan yahay oo qofka walaalkiisa aanu hadal iyo ficilba aanu ku dhibin xataa qofka aan muslimka ahayn inaad maaragtay dulmiso kuma banaana ama aad ku xadgudubto marka sheikhu markuu sharxayo aayadda wuxuu yidhi tilmaamihii cibaaduraxmaan waxaa ka mid ah inaanay zuurka xaadirin zuurka waxaa lagu fasiray ciidaha mushrikiinta dadka muslimiinta waxay leeyihin laba ciidood ciidulfitr iyo ciiduladxaa oo ciidulfitrigu wuxuu yimaadaa markii ruknigii soonka ee weynaa ee arkaanta islaamka ahayd shantaa ka mid ahaa la guto oo la dhammaysto yaa lagu farxaa oo alla noo jideeyey ciid weyntuna waxay timaadaa marka xajka weyn acmaashii la guto asaasiga ahayd oo carafo la istaago kadib iyo iyadana maaragtay ciidul adxaa naloo jideeyay inaan ciidno dadka marka muslimiinta waxay leeyihin ciido sharci ah iyo ciido bidca ma laha laakiin ciidaha maaragtay bidcada ah iyo ciidaha jaahiliyada sida ciidda neeruuska oo kale waa ciidda majuusta moogta soomaalidu inay dabshidka iyo u taqaano iyo ciidda maharjaanka iyo iyo ciidaha maarata reer faris iyo reer ruum ay iska lahaayeen oo islaam aan shaqo ku lahayn kuwaasaa maaragtay ciido mubtadac iyo ciido jaahiliya ah ciidaha noocaas oo kaleana qofka muslimkaa waxaa waajib ku ah inaanu ogolaanin oo aanu xaadirin oo ka soo qeyb qaadanin oo aanu dhiiri gelinin oo aanu maaragtay dadka sameynaa ciidahaas u tahniyadaynin oo aanu wax u hadiyadaynin uusan hadiyad maaragtay bixinin ciidahaas oo waktigaas maaragtay lagu maamuusayo oo cuntada ay sameynayaan aanu cuninin sababto waa ciido jaahiliya oo bidcaah sheikhu marka wuxuu leeyahay aayadan ah waladiina laa yashhaduuna zuura sheikhu wuxuu u keenay siyaaq waxay ku timid la caddaynayo tilmaamihii ugu cadcaddaa ee dadka muminiinta oo wanaagsan ee cibaaduraxmaan ay leeyihiin tilmaamahoodii marka waxaa ka mid a yamshuuna cala ardi hawna dhulkii bay si maaragtay socod degan ah ugu socdaan iyagoon isweyneysiineynin oo aan isqaadqaadaynin oo aan wax fasaadineynin alla wuxuu yidhi walaa tamshi fil ardi maraxa si isqaadqaad ah dhulkii ha u soconin innaka adigu lan takhriqa al arda dhulkii ma daloolin kartid oo ma dillaacin kartid walan tabluga aljibaala tuula buurihiina dhirir kuma gaari kartid dadkii cibaaduraxmaan ahaa tilmaamada waxaa ka mid a idaa khaatabahum aljaahiluuna qaaluu salaama dadka jaahiliinta ah markay la hadlaanna nabadgelya yidhaahdaan marka way isaga dulqaataan afxumadooda iyo hadaladooda xun iyo waxaa isaga dulqaataan oo dadka jaahiliinta ah waxay sameynayaan kalama sameeyaan oo dadka maaragtay duqomada ah waxay sameynayaan kalama sameeyaan ee waxay leeyihin salaama marka salaana salaama hadda laga moodee waa maaragtay idinka tagnay baa laleeyahay oo shartiina inaan ka badbaadnaan doonaynaa marka waxay ku hadlaan hadal ay shartoodii uga badbaadayaan marka salaamu mutaarakatin baa la yidhaha ee salaam taxiya maaha salaam maarata laisku salaamayo oo salaamtii la yaqaanay ah ma ahan walahu tirmidi wuxuu leeyahay wasaxaxahu wuxuuna ku xukumay walahu tirmidi wuxuu leeyahay wasaxaxahu xadiidkan wuxuu ku xukumay inuu saxiix yahay an abidardaa uu ka wariyey radia allahu canhu marfuucan isagoo abudardaa uu rasuulka kasii warinayo sal alla ly slam athqalu fi miisaani lmu'mini yowma alqiyaamati min xusni alkhuluq ma jiro wax ka culus oo miisaanka muuminka uga culus maalinka qiyaamaha akhlaaq wanaagga oo akhlaaqda wanaagsan qofka maaragtay wuxuu ku helaa xasanaad fara badan buu ku helaa oo miisaankiisii cusleeya addoommadu waxay sameynayaan waa la miisaamaa maalinka qiyaamaha camalkaas ama mid yar ha noqda ama mid weyn ha noqdee qofkii xasanaadkiisu ay bataan oo xumaanta ay ka bataan qofkaas waa badbaaday qofkii miisaankiisu khafiif noqdo oo xasanaadkiisa ay yaraadaan oo xumaanta ay badato qofkaasi waa halaagsamaa alla wuxuu yidhi fa amaa man haqulad mawaasiinuhu qofkii miisaanyaalkiisu ay cuslaadaan oo wanaaggii u bato fa huwa fii ciishatin raadiya nolol laga raalli yahay yuu qofkaasi ku jiraaya wa amaa man khafat mawaasiinuhu qofkii mawaasiintiisii waa wanaagsanayd ay khafiif noqoto fa ummuhu haawiya meesha uu u hoyanaayo waa naartii haawiye ahayd magacyadii naarta wax gubaysaa waxaa ka mid ah haawiye in la yidhaahdo marka hoygiisu iyo sakankiisu wuxuu noqonayaa naartaas buu noqonayaa wamaa adraaka maa hiya maxaa ku ogeysiiyey haawiye waxay tahay naarun xaamiya waa naar aada u kulayl badan waxa ugu culus ee miisaanka qofka muminkaa la saarana waa akhlaaqdii wanaagsanayd akhlaaqda wanaagsani marka ay dadka ku saabsan tahay waa in dhibkii laga haysto dadka oo aan dadka la dhibin wixii loo baahnaa nala baxsho oo qofku uu noqdo qof deeqsi ah wixii dhibana loo sabro akhlaaqda wanaagsan marka ma aha in muslimiinta keliya lagula dhaqmaayo iyo xataa kuwa aan muslimiinta ahayn akhlaaqda wanaagsan baa lagula dhaqmaya alla wuxuu yidhi waquluu linnaasi xusna dadkii waxaad ku tiraahdaan oad kula hadashaan qowl wanaagsan marka hadal wanaagsan iyo mucaamalo wanaagsan iyo naseexadii oo la bixiyo iyo hadalkaadii iyo ficilkaadiba in ay cadaalad ku dhisan yihiin oo aadan dulmi ku hadlin rasuulkuna sal l slam wuxuu ahaa mid dadka oo dhan ugu akhlaaq wanaagsan allana waa uu ammaanay wuxuu yidhi wainaka la calaa khuluqin cadiim adigu waxaad ku taagan tahay diin weyn baad ku taagan tahay sidaas ibnu cabaas yaa ku fasiray diinka weyn waxaa laga wadaa islaamki mujaahid iyo maarata rag kale salaf ka midna way ku fasireen cadiga isagu wuxuu leeyahay la calaa adabin cadiimin adab wanaagsan adab weyn ayaad ku sugan tahay yaa lagu leeyahay sacd ibnu hishaam baa wuxuu yidhi caaishan waxaan weydiiyey bal iiga waran akhlaaqdii rasuulka sal slam markaase waxay tidhi qur-aanka ma akhrisaa markaase waxaan ku yidhi haa markaase waxay tidhi kaana khuluquhu lqur'aan akhlaaqdiisu waxay ahayd qur-aankii qur-aankii awaamirtiisii oo la fartoomo oo amarkii nahyigii lagu dhaqmo wixii lagu farana aad ku camal fasho wixii lagaa raba inaad ka joogto yaa waxay rasuulka sal slam u ahayd dabeecad dabeecad marka caadi ah ma maaragtay ku socon rasuulka sal ll ly slam ee wuxuu ka dabeecad dhiganayay wixii sharciga waafaqsan suu doono qofka iskama yeelin aniga dhaqan bay ii tahay ama dhaqankii ma khilaafi karo iyo maaha qofku inuu yidhahdo maaha diinkaa ka weyn wixii aakhira aad ku badbaadi lahayd inaad ku dhaqantaha loo baahan yahay maaha inaad tiraahdo annaga dhaqankeenna waa saas iyo wax noocaas oo kale ah adoo sharcigii khilaafsan wixii marka qur-aanku uu faro yuu sameynaya rasuulka sal slm wixii qur-aanku uu ka reebana waa ka joogayo rasuulka sal slm iyadoo akhlaaq kale wanaagsan oo fara badan uu lahaa rasuulka sal slm xishood iyo deeqsinimo iyo geesinimo iyo cafis uu dadka iska cafiyo iyo iyo akhlaaq wanaagsan oo kasta waa uu lahaa sida ibnu kathiir markuu aydan fasirayo uu sheegay anas ibnu maalik baa wuxuu yidhi waxaan u adeegay rasuulka sal ly slam toban sano oo kaamil ah ima aanu dhihin weligii uf ima dhihin hadal saas u xun weligii ima soo jeedin waxaan sameeyena maxaad u samaysay ima dhihin waxaan ka tegana maxaad uga tagtay ima dhihin rasuulkuna sal wuxuu ahaa axsana annaasi khuluqan buu ahaa mid dadka ugu akhlaaq wanaagsan buu ahaa wuxuu kaloo yidhi rasuulku sal slam innamaa bucithtu liutamima saalix alakhlaaq anigu waxaaba laysoo saaraba inaan akhlaaqda teeda wanaagsan dhammaystiro isla xadiidkan weli ku jirnaa ee abudardaa laga wariyey wain allaha yubgidu alfaaxisha albadii'a aladii yatakalamu bilfuxsh allana wuxuu necab yahay midka faaxishka ah ee maaragtay aqwaasha iyo afcaashaba maaragtay fuxshiga kula yimaada yo alla uu necab yahay ee haddana maaragtay afxumada caadada ay u tahay ee haddana afxumadu ay caadada u tahay marka xadiidka waxaa ku jirta in alla uu necab yahay midkaas faaxish ka ah ee afka xun ama ficilku suuxun yahay ee afxumada maarata caadada ay u tahay ee fuxshiga ku hadla sheekh fasan marka wuxuu leeyahay tilmaam tilmaamihii alle ka mid ah ayaa xadiidka ku jirta oo buqdigii ah oo alla inuu necab yahay mushrikiintii munaafiqiintii marka buqdiga allana maarata buqdigii makhluuqaadka iyo dadka buqdigii ay ku tilmaanaayeen oo kale maaha ee waa maarata sifo alle munaasab u ah oo laa'iq u ah weli muslimin muslim wuxuu leeyahay oo wariyey saxiixiis ku wariyey can caaishata radia allahu canha marfuucan isagoo ka warinaya caaisho caaishan ay rasuulka sal slam kasii warinayso ina arifqa yuu leeyahay rasuulku sal ly slam dhimirsanaantii laa yakuunu fii shayin wax ma galo ilaa zaanahu waa qurxiyaa walaa yunzacu min shayin waxna lagama siibo oo lagama mariyo ilaa shaanahu uu fool xumeeyaa weli tirmidihi tirmidina waxaa u sugnaaday oo uu kitaabkiisa jaamica ku weriyey waxasanahu wuuna ku xukumay inuu xasan yahay can ibni mascuudin isagoo ka warinaya allah ka raali noqdee marfuucan ibni mascuudna uu rasuulka kasii warinayo sal ly slam alaa ukhbirukum ma waanan idiin sheegaynin biman yaxrum cala annaari qofka isagu naartii xaaraanta ka ah aw biman taxrum caleyhi annaaru ama naartu ay xaaraan ka tahay oo aan naar gelaynin waa macnuhu alaa ukhbirukum ma waanan idiin sheegaynin biman yaxrum cala annaari qof naarta isagoo xaaraan ka ah wa taxrumu caleyhi annaaru naartiina ay xaaraan ka tahay taxrumu waxay naartu xaaraan ka tahay calaa kulli qariibin hayinin sahlin mid kasta oo dhow marka dadka walaalihiisa uu u dhow yahay oo dhaqan fiican buu maarat kula dhaqmaa makaankiisuna waa dhow yahay dadka iskama sara mariyo oo inuu dhex gala maaragtay iskama weynaysiiyo oo danuhoodii uu maaragtay u fuliyo iyo waxay u bahnaayeenoo maaragtay bannaanaa sharci ahaan iyo haddii xataa dad kale wax looga baahdo inuu ula hadlo dadkii kale wixii aanu markaa isagu qaban karin hayinin sidoo kale haddana dhimrin badan oo jilicsan xagga dhaqankiisa iyo mucaamaladiisa dadka kakanaan iyo kulama dhaqmo waa u tawaabucaa wakfid janaaxka lilmuminiin alla uu yiri aduu janaaxaada dhinacaada u dabci dadka muminiinta ah sahlin oo sahlan weli muslimin muslimna wuxuu leeyahay oo u wariye oo saxiixiisa ku wariyey can jariirin radia allahu canhu marfuucan isagoo ka warinaya jariir ibn cabdillaahi albajali jariirna uu rasuulka sal slm ka warinaayo man yuxram irifqa qofkii dhimirsanaanta laga hoojiyo yuxram alkhayra kullah khayr o dhan waa laga hoojiyaa qofkaas kolley kelimadaas oo kullahu ah saxiix muslim kuma jirto sida muxaqiqa sharax uu sheegaayo sheekh fasan marka wuxuu ku leeyahy rifqiga waxaa laga wadaa akhlaaqda wanaagsan iyo qofku inaanu qof maarata degdega aanu noqonin qofka haddii rifqi uu ku jiro rifqigaas waa uu qurxiyaa qofki sababtoo ah wuxuu sabab ugu noqdaa khayr kasta haddii wax laga siibana oo rifqiga wixii laga siibana wixii waa fool xumaadaan waxa uu samaynayo o dhan ba waxay noqdaan wax fool xun rasuulkuna sala alla ly slam xadiidka wuxuu kula hadlay haweentiisii uu jeclaa ee caaisho ahayd ratibay saarnayd xoogaa maaragtay yani iska dhib badan markaasay guda gashay inay garaacdo markaasuu wuxuu yihi rasuulku sal ly slam in allaha rafiiqun yuxibu arifqa fi alamri kulli waa mid dhibrin badan rifqigana waa uu jecel yahay in arrimaha dhammaantood rifqi lagu qaabilo oo lagula yimaado uu jecel yahay alle oo fudaydku alle addoommadiis la jecel yahay colays lama jecla wax maa awooddooda ka badanna kuma kallifo alle waa u naxariistaa addoommada iyagoo la caasinaya iyo aanu haddana ciqaabki usoo dadejinaynin ee waa loo sate ee waa loo seete dheeraynaya oo waa la daajinayaa laakiin haddana albaabkii toobad waa u furanya dadka ducaadda marka waxaa waajib ku ah inay akhlaaqdaas ku sifoobaan oo dadkii maarata u dhimriyaan oo ay u sabraan si maar dadkii ay dad fiican u noqdaan oo alla uu dad fiican maarata uga dhigo waa in loo dulqaato xadiidkan alaa akhbirukum biman yaxrum cala annaari aw biman taxrum calayhi annaaru calaa kulli qariibin hayinin sahlin xaaraantinimayntaas waxaa laga wadaa waa maaragtay ka joojin iyo mancin waayo xaaraanta marka wax xaaraam loogu magacaabay sababto waa wax la diidan yahay qofku marka naarta laga xaaraantinimeeyey oo cadaabkii naartu aanu marnaba soo gaaraynin oo naartina loo diidayo inay cadaabto waa qofka tilmaamahaas ku tilmaaman waa qof maaragtay hayin ah oo haddana qariiba oo la jecel yahay oo dadka iska weynaysiinin xadiidkan ah man yuxram irifqa yuxram ilkhayra kulah yani qofkii dhibrinta iyo dhimirsanaantaas laga hoojiyo khayr o dhan waa laga hoojiyey macnaha qofkii macnaa aan la waafajin baa laga wadaa rifqigii ee uun cunfi iyo kakanaan iyo shiddo iyo caro deg dega iyo dhaqankiis uu yahay khayrkii marka rifqiga laga heli lahaa ee wax qurxinayey waa laga waayaa isaga qofkii marka arrimaha degdegsada taasaa lagu ciqaabaa khayrkii uu gaari lahaa iyuu naftiisa ka hoojiyey laakiin hadduu maaragtay dhimirsanaan ku tilmaanaan lahaa iyo jileec waa uu heli lahaa khayrka iyo faa'iidada laga helo maaragtay rifqiga xadiidka waxaa ku jiru leeya sheikhu in culimmadii iyo dadkii ducaadda ahaa iyo dadkii muslixiinta ahaa loogu yeeraayo inay dhibrintaas ku dhaqmaan oo ay dadka kale u naxariistaan si ay dadkii usoo gaarsiiyaan meeshii ku nabadgeli lahaayeen alla isagoo la hadlaayeen nebi muuse iyo nebi haaruun markuu fircoon u diraayey wuxuu yidhi faquula lahu qowlan layinan waxaad ku tiraahdaan hadal jilacsan ku dhaha yaa la yidhi yani fircoon waxaad ku leedihin isagoo dadka ugu gaalnimo badnaa ugu xumaa hadal dabcan hadal dabacsan kula hadla oo aan kakanayn waxaad wanaysaa marka haddii dad muslimiina lala hadlaayo ama dadkii madaxda ah ee muslimiinta madaxda u ahaa lala hadlaayo maaha in maaragtay hadal kakan iyo lagula hadlo iyo cay iyo wax noocaas oo kale ah waxaa laga sheegay haruun rashiid in isagoo dawaafaya nin uu ku yidhi warniyo inaan kula hadlaan rabaa xoogaa hadalkana kugu kulleeyo markaasu wuxuu ku yidhi maya kaama yeelin nebi muuse iyo nebi haaruun waxaa loo soo diray fircoona aniga ma fircoona maaragtay iga xumaa waxaana lagu yidhi hadal dabacsan kula hadla marka anagoo maarata qof muslim ah macnaha saadii leeda ma hadalki waan kuu adkaynayaa hadal un macnihiisu noocaas oo kale yahay yaa haruun rashiid laga wariyey wabilahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idiin kala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online